iyadoo magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ay kusoo badanayaan isticmaalka gawaarida noocyadooda kala duwan ayaa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay ka hadashay qorshayaasha wasaaradda iyo weliba howlaha shuruucda marista wadooyinka oo ay soo saartay wasaaradda kaasi oo la doonayo in lagu dhaqo gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka howlgala dalka gaar ahaan kuwa caasimada magaalada muqdisho wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamtay in ay jiraan dadaallo iyo horumaro ay ka sameysay sidii loo bari lahaa gaadiidleyda shuruucda iyo weliba ku dhaqangelinta ilaalinta nidaamka marista wadooyinka ayna diyaarisay wasaaradda sharcigii wadomarista agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya cali gacal gaabow ayaa waxa uu ka warbixiyey horumarada waxqabadka wasaaradda qorshayaasha wasaaradda iyo weliba diiwaangelinta gaadiidka waxaana uu sheegay in wasaaradda ay ku guulaysatay in ay diyaarisay shuruucda marista wadooyinka sharciga gaadiidka ee marista wadooyinka oo ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay diyaarisay ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli wadooyinka muqdisho uu ka jira ciriiri fara badan kaas oo ay dhib ku qabaan dadka shacabka ah ee lugtooda maalaya